waalidiin fara badan ayaa la nool walbahaarka ka haysta dhallaankooda la dhalanaya dhigta iinta ee haysata ee aysan garanayn misna meelay limiciin la bidaan si ay ugu helaan daawo iyo tacaal la xidhiidha dhibaatada soo wajahday walaaca waalidiinta waa qodobka ugu dambeeya ee aynu ku eegayno qaybta afraad ee aynu ku soo xirayno taxanaha la xidhiidha carruurta ku dhalanaya iinta ee soomaaliya waalidiinta dhalay carruurtan ayaa ah qof walibaba iyo itaalkiisa sida uu u helo gargaar cunugiisa uu la beegsado maxamed macalin cali xuseen waa aabba ay ku xanuunsanayaan saddex carruura oo uu dhalay waxaa ilmahaasi burburaya lafaha jirkooda mana laha awoodda tiiray isku taagi karaan amaba ay ku fadhiisan karaan khadka telefoonka ee magaalada garoowe oo ah halka ilmihiisa ay ku xanuunsanayaan ayaan weydiiyey nooca xanuun ee wakhtigaan haya walaal laba ciyaala hadda ugu daran labada ciyaalkaasna waa noocaas hadda laf dhabarkaas dhabarka baa awoodda dhan ka maqan tahay marka ilmaha dhanba saas isku jasada markii la fariisiyo ama la istaajiyo waxna ma cunaan waxna ma cabaan ilmaha waa meeqa marka ilmaha xanuunkaas uu la soo darsay laba ilmood buu la soo darsay midna waxa midna waa midna ilaahay waa ka xaasida hadda waa si wuxuu ugu jiraa aan sida kale kuwa kale ahayn saddexda ahayn mid ilaahay waa iska xaasida waa iska socdaa laakiin cudurka waa ku jiraa marka maxaa keenay in lafaha ciyaalka ay baduuqsamaan oo ay burburaan walaal dama naqaan kolley dhakhtar ma dhakhtarra maaragtay awoodaan ku geyna waan weyne dhakhaatiirtii gudahaas joogtay waxay idhaen banaanka wax laga qaban karaa anagu ma qaban karan ilmahan waxa ay dhashaan iyagoo caafimaad qaba waxaase cudurkaasi lagu arkaa inta umusha lagula jiro sida uu aabbahaasi inoo sheegay cayaalima qoorta saa u dhacaysa lugahaasaa dib isku noqonaysa sidii mooladii camal oo kale mana hordayaan kulayl iyo qabow midna ma xamilayaan cabitaan ma qaadanayaan wax yaroo lagu dhadhibciyo afka laga dhadhic mooyaan awoodda dhana waxaa ka maqana itaas awood baa ka wada maqan ilmaha maasna waa isku wada mid u aragtay waayahay aada baad umahadsan tahay waayah walaa calaamada loo hayo waxaa weye jidhka dhan istaaga awoodda dhan baa ka maqan baragsiga dhan baa ka maqanba marka dhaqdhaqaaq lagu arkana waa markii la dhigo dhulka la dhiga xabadka sidaa ugu dhaqdhaqaaqaan wax kaloo ku dhaqdhaqaaqaan ma jiro kasakow carruurtaasi lafaha ay burburayaan waxaa iyaguna jira kuwa ugu badanee wakhtigan oo ah ilmaha la dhalanaya iyagoo madaxa uu biyo kaga jiro iyo kuwa kale oogada jirkooda ay dildilaacayaan dhiigguna uu ka shubmayo hooyooyinka wax looga qaban waayey magaalooyinkii ay joogeen ama deegaanada ay ku noolaayeen xaaladaha caafimaad darre soo wajahay carruurtooda waxa ay qaarkood gaareen isbitaalka edna ee magaalada hargeysa halkaasoo qaarkoodna qalliinaha dhinaca madaxa loogu sameeyey halka kuwa kalena xaangullada laga qalay nimco geyd waxay isbitaalka edna ee magaaladaasi hargeysa kula jirtaa ilmo yar oo qalin loogu sameeyey halkaasi walaal waxa la dhaha nimcageed waxa weeyaan madaxoo weynaanayay isagoo sina jirina xanuunku bilaabay markaa wax xanuun ka keenay maxaa dhahda magaalada dilaa waxaa la qalay maxaa dhahda axadii intan la qalay nimka aad buu fiicanyay waxaan ka dareemay caafimaad fara badan oo maxaa dhahdaa xumad badanoo lahaan jiroo ka yaraatay madaxiioo soo fududaanaya biyihiioo ka yaraanayo arkaysid e aadba markaad saa u eegtid ma soo gudatid wallaahi walaal ma garanayn isagoo maxaa dhahda shan iyo labaatan cisi jiro xanuunku bilaabay kadib markuu bilaabay dhakhtarkan geeye waxaa lay guri biyaa ku furtay biyo ku furashadii waxaa lay guri inay joogsadaan baa laga yaabaa ayaa xaafadda ku yar celiya oo ku yarhay muu istaag waayey madaxii oo dewakaa ilaa xilligaa soo gaadhay hooyadani waxa ay noo sheegtay in ilmahan oo ku jira uurkeeda inay dareentay in carruurtan ay soo wajahayso xaalad caafimaad darro iina ay qabaan adigu markuu lix bilood jiraan dareema inu ilmaha caloosha ku jira caadihay markii dhaktarka la xiriirin dhaktarkii adigu wuxuu waa daba keen laakiin muu sheegin inuu biyo ku jiraa markii foosha timina ilmihii wuu tegay halkan buu soo degi waayey markuu soo degi waayeyna dhaktarka wuxuu qalin baa lagu samaynaya aduu markii qalinka uu sameeyey unbuu ii sheegay dhaktarka yidhi ilmaha madaxa biyo kaga jira dee markiiba dhaktarka mana soo xiriiray maalin markuu jiray maalin labaad jimcuu habeen jibcaad buu dhashay sabtidiina dhaktarka baan keenay qalinkii baa loo sameeyey qalinka labaad madaxa qalyabale tumbalad baa dhaadhicinaya qalinka hore loo sameeyey muxuu dhabarka dhabarkaa daloolay oo la turay janaa ibraahim waxa ay ka tagtay magaalada muqdisho markii wax looga qaban waayey cunugeeda oo la ildaran xanuunka isla madaxa carruurta kaga dhaca ee biyaha ay ka gelayaan kana weynaanayaan waxay isla v o eda uga warantay cudurka cunugeeda ay ku aragtay kadib markii lagala baxay afartanka cishee umusha umushii ayay ahayd markii umushii laga bixi kadib ayay biyo ku furmeen muqdishaan keena dhabarkaa laga qalay waxba u qaban waaya haddana intaan usoo qaaday shalay la ii qalay hadda caafimaadkii caafimaadan ka dareemaya marka waxaan rajaynaa inuu ilaah ii cilmiyo Ah, tallaabo waxaa waaye marka umusha laga bixiyo madaxa saanka noqday muqdishaankeena waa lagu qali wax waa lagu qaban waaye isbitaalkana usoo qaaday xaaladiisa kombyuutar la saara biyay ku sheegeen isbitaalkana usoo qaaday wax yaroo qandaahaysma waa iska caafimaad qabaa biyihii hadda way wax baxaya ogi farduus maxamed abukar waxa ay ka mid tahay hooyooyinka walwalsan ee ilmahooda intu ay soo gaartay farduus salaaxada bakar goorta tagdha iminkaadu saddex afartii bilood wax yarba uga dhiman dabeedna isagoo yaro labiyo labaatan cisho jiro iga xanuunsaday kabacdi adigu ilaa laba bilood nur ku jiray baan ugu dareemay madaxiisa waxaa adigu se madaxa intan mujahada iyo indhahan ka gartay inaa- inaanu madaxiisu caadi yahay dhakhtar baan dhakhtarka cisbitaalka burcaan dhiga kabacdi xuseen rikoor baan u geeyey kabacdi wuxuu guri adnuu dhakhtar imanayaa gee oo la xidhiidh saasaan dabeedna dhakhtarka ku keeno iminka waa ilmaha caafimaadka qaba markii horena dee ilmo kolley wax ka maqan yihin buu ahaa waa xanuunsanaya marka horta xaalad fiican buu iminka ku sugan yahay dhakhaatiirta ayaa ka deerinaya waxyeelada inta carruurta laakiinse sidaasay tahay qaarkood ayaa qaba inay jiraan waxyeello ka weyn taasi oo iyagu sababa mar walbaba dhimasho degdeg oo carruurta iyo hooyada ku yimaada doctor cabdi faarax taana oo ka tegay dalka denmark waxa uu booqday meelo ka mida soomaaliya oo ayse ka jireen xarumo daryeel oo caafimaad wuxuu ii sheegay in haweenka iyo carruurtuba ay ku le'daan halkaasi gaar ahaana hooyooyinku markay uurka leeyihiin ama ay ilmaha dhalayaan isuyaal ka waaweyn baa infactin haysta laakiin kuwa iyagaana daryeel dabcan waa u baahan yihiin laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah deegaanada iyo dowlad goboleedyada aan dhehe ama dowladda aan dhehe ama ummadda madaxda ah oo meelahaas joogta ay inay ku dadaalaan sidii wax lagu qaban lahaa in la report gareeyo oo la ogaado exactly wuxuu intay tiro leeyihiin culayska ay leedahayna muhiim weeyaan laakiin hadda madaxan caruurta madaxa weynaanaya oo kale meel kasta way jiraan oo caalamka hadda wadankaana denmark ku noolahay eh, kunkii cunug oo dhashaba hal ama labaa lagu arkaa dadka waaweyn sidoo kale way ku dhacaan soomaaliya oo kale meelaha aad arkaysa t b da iyo le kanaalka yacni biyaha maskaxdu ay marayaan unbaa xirmay si kastaba ha ahaatee dhibaatada haysata dhallaanka ayaa ah mid aad u sarraysa iyada oo wax ka qabashadeeda iyo kaalmooyinka caafimaad ay helayaan carruurtuna ay tahay mid aad u yar guud ahaana xubintaasi ee maanta aynu ku eegnay walwalka waalidiinta carruurtoodu ay soo wajahda dhibaatada eentae caafimaad darre soomaaliya ayaynu ku soo afmeeraynaa taxanihii inoo soo socday muddada afarta cisho ah inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo